asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halkan waa gudaha laankiiska suula codka shacabka soomaaliyeed oo caawa marti noogu yahay faysal cabdi rooble waa aqoon-yahan soomaalidu aada uga faallooda arrimaha siyaasa dalka soomaaliya gudaha kan aalaaba waxaa isugu yimaada dadka aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaa lagu koriyaa maskaxda iyo garaadka dhalinyarada sidoo kaleeto waxaa lagu falaqeeya arrimaha siyaasadda kobcinta garaadka iyo weliba iyadoo lagu falaqeeyo arrimaha siyaasadda siiba kuwa soomaaliya caalamka barnaamijyo ku saabsan baa ka baxa barnaamijyo aada u xiiso badan oo dadka ay ku nastaan waxna ka faa'iidaan oo fara badan baa golaha ka baxa sida cabdirabli wuxuu ka mid yahay dadka aqoonyahanada soomaaliyeed ee dadka usoo gudbiya had iyo jeer wax dhaca iyo saadaasha labadaba waxaan ognahay in dhowaan magaalada muqdisho laga dhoofiyey shaksi soomaali ah taasi oo weliba dowladda federaalka soomaaliyana ay go-aamo ka soo saartay buug fara badan ayaa ka dhacay faysalow arrintaas iyada sharci ahaan sida uu bal haddaa uu ku habboon tahay ama sharci ahaan qaabka dawladdu u isticmaashay sharciyaadkan ay sheegtay iyadu iyo arrimaha keenaya in olx lagu xaaraantinimeeyo iyo al-shabaab jubbaland la dhigo sidoo kaleeto arrimo fara badan ayaa jira oo hadda dawladda laftigeeda aada moodo in la mood noqonta weyday aada baryahama muuqato arrimahaas oo dhan waxay noo soo koobi doonaa haddaba oo dadka soomaalida caawa rabay golaha nineteen sixty ogal kala hadlo faysal cabdifadle kusoo dhawow
dhagood aad baad umahadsan tahay adiga iyo asxaabta meesha ku jirta iyo intaa dhow meelahaas ka dhegaysan doonta gedigiin waa idi salaamayaa salaanta islaamkaan idinku salaamaya runtii waa run ku noqon maayo naxdin maayo arrimaha aad ka sheekaysay oo beryahan muqdisho ka aloosnaa siyaasad qalalaasana dalkii ku riday ama siyaasaddaa qalaasa ha qaraxda ama yaana qarxina arrin aada u weyn oo oo geeska africa runtii ku cusub gaar ahaan bii'adda soomaalidu degto ku cusub ayay arrintaasi ahayd waxaan jeclahay inaan idinla qaybsado inta aanan u gelin arrimihii ka dhacay maxbuuskii cabdikariim sheekh muuse qalbidagax arrimaha ku wareegsanaa isaga laakiin waxaan jeclahay inaan bal update yar idin siiyo waktidan hadda aynu joogno sida geeska gaar ahaan deegaan deegaanka soomaalida oo etoobiya hadda ay tahay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey xiisado gaara ayaa ka dhacay qoomiyadda oromo la yidhaah oo runtii beryahaaba fara kulul ku haysay deegaanka ayaa dhirbaaxooyinkii ay ku haysay hadda ballaarisay meelo badan oo laysku haysteen laakiin dhul soomaaliyeed aha laysku haystee dhul soomaaliyeeda ay ka mid yihiin meelo moyaalo ku yaala meelo ma-eesa ku yaala oo xagga tareenka dhinaca dirraba ah meelo ku yaala duleedka jirsiga meelo u jira afartan kilometr shan iyo soddon kilometr to be precise ay caawa garaacayaan wararka isoo gaaday lagana yaabaa in duleedka jisiga meesha xaado la yidhaah oo buurta kaaramarda gaarigu ka baxo markuu adari ku socdo in ay garaaci doonaan baabili iyo meelahaas hadalkooda daa soomaali badan oo isku dhafan oo meelo badan kasoo kala jeeda ayaa impacted ah from nagelle all the way to jisiga duleedka jisiga darbaaxooyinka maanta oromo ku qaaday soomaaloo dhan bay taabanaysaa waxaanan u malaynayaa hadday sidan kusii socoto in hargeysa quxuti badan oo arligaa kasoo qaxay ay ay imanayso waxa isbedelay heshiiskii iyo dowladda nidaamkii malas uu markii hore dhisay ee federaalismka baa kolba xawaare soo marayay soomaalidana runtii dhulka lagaga qaadayay arrimahana arrimo cusub maaha oo beri horan waa ka qoray maqaal la odhan jiray promisans aan ku magacaabay uanc nothing yet weli waxmay adaan arag soomaaliya soomaalidan hadacsan oo markii laga qaaday haadaame dirrabana la yidhi waa magaalo la wada leeyahay adarina la daafiyey babilina loo soo dooyeystay aan maqaalkaa qoray oon lahaa jijiga ka fiiriya in oromo berdow soo gaadho siyaasadda etoobiya hadda waxay ka bedelay oromoodiibaa hadda xoog la siiyey adisababaa u baahatay oromoodii adisababaa rabtay inay oromo raalli geliso kacdoonnadii iyo rabshadihii iyo quwaddeeda markaa soomaaligu wuxuu noqday wankii ciidda waana noqonayaa muddo badanna waa wax isbedelay markaa waktigii malla soomaalida laba fikrad baa laga qabay fikraddii hore ee ahayd dad qadiyad usoo halgamay oo halgankii weynaa ee etoobiya ka aloosnaa ilaa lixdameeyihii soomaaliduna qayb liwaax ay ka ahayd lixdameeyihii toddobaatameeyihii sagaashameeyihii baa mallas iyo markay awoodda qabsadeen inkastoo ina xaqooda siin way ku yar karteen soomaalida marka psychology-gaasaa jiray tan labaad waxay ahayd ragga markaa qabsaday ma la siiya iyagoo soomaali libaaxa arkay oo niyaddooda ku jirtay yaan la yaraysan libaaxaasi marbuu soo noqon karaa therefore waxa wanaagsan in walaaltinimo iyo nabadgelyo arrinta ummadda soomaaliyeed lagu qab- lagu dhameeyo kooxda hadda qabsatay laba arrimood oo ka duwan ayay ka duulayaan kow oroma innagaa maanta u baahan no matter what addis ababa iyo maamulka cusub ee bes aalan uu madaxa ka yahay ma noolaan karaan haddaynan ad- a- oromo naasnuujin iyo iyagoo hadda iska daadicisay asaaba soomaaliya will never come back sida ay hadda uga warhayaan gacantana ugula jiraan rag u shaqeeyaana ay baarlamaanka meelo fiican kaga jiraan executiveka kaga jiraan rag badan oon la baadhin oo sanad wax ka yar joogay soomaaliya oo meelo qiimale kaga jira dowladda soomaaliya including markaad taa raaciso safiirka soomaaliya oo madaxtooyada iyo xaafadaha soomaaliya access ilaa xad ah u leh baa horta maanta dowladda asaabo ka dhisan labadaa arrimood ee ma la sii ay aaminsanaayeen midna ma aaminsana kow in soomaali aana soo noqonayn therefore aan laga haybaraysan iyo laba in maanta kaadku oromooda saaran yahay marka haddii aad fiiriso waxa maanta ku dhacaya soomaalida waxaa isweydiinaysaa tolow tolow halganka onls laakiin goboladan hoose un ku kooban oo ku kooban wixii dhagaxbuur ka ka ka hooseeya soomaali ma rabtaa in ay dal dib uga fikirto oynu qiimayno because eh, eh, macnihii olft way ka gaabsatay arrimaha dhulka soomaalida laga xayuubinaya taana waa ka- waa ka hadli doonaa insha allah waxaan intaa idinku sheegayaa dhul arrimahaas dhacaya baa waxay door waxay inoo dar- inoo horseedeen in dowladda soomaaliya iyadoo soo jeeda inta rag shaksiyaada lala xidho in nin soomaaliya korneelkaba gaadhay eh, mutadawac ahaa ah, si aan adduunka la arag gacanta loogu dhigo waxaan soo darsay runtii saddexda eh, documenti ee maanta soomaaliya meesha ay marisay arrintaa intaba ka hor imanaya kow waan ka sheekaynay I'm sure inaad ma- dhowr jeer maqasheen ee axdi qarameedka soomaaliya u yaala iyo kii hore ee lixdankii laakiin dee kan hadda ayaa daruuri ah ilaa shan qodob ayaa si caddaana uga hor imanaya arrintaa la sameeyey qodobka shan iyo soddonaad faraqiisa kow ilaa saddex iyo toban intaba waa ka hor imanayaan sidii khaladka ahaa ee ninkaas maxbuuska loo lagu loo geystay eh, kan sagaal iyo soddonaad faraqiisa koowaad ilaa saddex kan lix iyo soddonaad faraqiisa koowaad ilaa laba kan afartan oo isna ka sheekeynaya guud ahaan fundamentals of somali constitution xuquuqda qofka soomaaliga uu ku leeyahay lama dhaafaanka ah intaba waa la jebiyey taasi waa kow waa axdiga soomaaliya axdiga labaad ee arrintani jebisay waxa weeye geneva convention 1950 la sameeyey oo isna xuquuq siinaya qofka hadduu dembi leeyahay iyo haddii kaleba intiina aan la marin mutadawacaas tan saddexaad oo runtii aan u malaynayaba qareenka ninkan hadhow toolo qareen u noqon doona meelaha ay ka abaari doonaan dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya labadaba waxa weeye extradition treatyga loo dejiyey iga waxaa very interesting ah odaygii soomaaliga ah ee cabdullaahi saciid ayaa hormood ka ahaa eeyida markii la mideynayey ee la casriyeynayey eh, eh, arrintan maanta hadduu ogaan lahaa baan u malaynaya calxun buu ka dhici lahaa waxa weeye igaad extradition ama isku masaafirinta qawaaniinta loo dejiyey article six article seven oo ilaa toddoba qodob ka kooban article eight iyo article ten intuba way diidan yihiin intuba waxay dhisayaan nidaamka laysku weydaarsado qof dembi loo haysto for instance article seven oo ugu ballaaran oo igaad u- aan howlgal ay ku gashaa waxa uu dhigayaa in qof haddii laba dowladood ay ka wada sheekaystaan in qof lasoo masaafurinayo in wixii oo qaran la keeno in qofka la masaafurin rabo wixii la tuso in qofka la masaafurin rabo haddii uu rabo maxkamada uu mari karo in dowladda soomaaliya markii tii laga codsaday ahayd ay shaac bixiso ninkan waxa waxa lagu haysto in qareen uu raadsado waa haddii weliba markaa dembi cad oo la publish gareeyey lagu hayo marka aad u soo noqoto eed ka dhigto qofkaasi inuu somaali citizen ahaa iyadu sheekadu waaba kasii adag tahay marka sheekooyinka legal systemsku sideeda waxay u shaqeeyaan oo maalintii horeba aan kusoo booday oon idhi waxay kasoo horjeedaa arrintaasi ama etoobiya raacsano ama soomaaliya raacsano laakiin waxay kasoo horjeedaa constitutionka ama axdi qarameedka axdi weliba marka xagga human rights ama xuquuqul insaanka laga soo fiiriyo saxaduhu waxa weeye waa inka united nationka marka hore aad fiirisaa oo kaa aad raali gelin kartaa ka labaad waa inka regionalka ama deegaanka sare ee barwaaqad foran lagu samaystay qawaaniinta iyana aad xeerkeeda marin kartaa iyo tan saddexaad oo aad ka dalka marka saddexdu waa salaan saddexdu waa isku xidhan yihiin fakradda ka saraa laga soo amaahdaa ee united nationka kan labaad oo deegaanka iyo ka hoose arrinta soomaaliya ka dhacday saddexdaa qawaaniinood aynu kasoo sheekaynay intuba waa jebiyey waxa kale oo intaa kuu dheeraa saddex arrimood oo soomaaliya gaar u noqday number one dowladda soomaaliya waxay khaladay procedural processkii macnihii marka aad qof noocaas oo kale a dacwo aad kusoo qaadayso dalkiina uu leeyahay constitution waa in aad notice u bixisaa waa in lasoo xidhaa qofkii intaana etoobiya soo gelinba waa in lasoo xidhaa waa in markaa procedurekii la mariyaa uu mudmays qof kastoo dalka hadduu soomaali ahaa iyo hadduu qaxooti ahaa kaba sii daran iyo hadduu etoobiya sheeganaysay oo etoobiya ninkaas leedahay waa etoobiyan waxaa jira qodobka igaad in ay sheegayso political opinion qofka lagu raadsanaya in la mariyo jid adduunku ogol yahay oo safaaraduhu ka warqabaan oo joornaaladu ka warqabaan oo arrinta la xayeysiiyo marka haddii idin aad tidhaahdo ninkaa qalbi dhagaxa wuxuu ahaa nin siyaasad dalka etoobiya uga soo horjeeday waa in la mariyaa qofka siyaasigu wuxuu mutaysan yahay tiina lama marin tan labaad waxa weeye in soomaaliya mashaakilo badan ay kasoo martay legal ama rule of law iyo sida loo maareeyey soomaaliya sida ay u maareysay arrintan ninkan oo la afduubay la jib dilay airbortka soomaaliya ragga qaarkood ay yidhaahdeen waa ninkan soomaaliga la diili maayo meeshii dagaal wax ku dhoway ka dhici gaaray markii dambe ay is yidhaahdeen dowladda soomaaliya daweeyan dhowr cisho ka dambi bisha sideedeedii miyay ahayd lixdeedii tii hore ee dhacday tu kasii poolxun ay meeshii ka dhacday oo aniga shaksi ahaan ay xasuusisay sheekadii baynawaas ee ninkii boqorka iyo ninkii khadaankiisa ee kaftami jiray oo maalintii dambe kii khadaamku boqorka dabada ka tuujiyay uu boqorkii xanaaqay yidhi maxaad dabada ii tuujinaysaa markaasaa wuxuu yidhi boqor waxaan ku mooday naagtaada iyaga raalli oho uba sii xanaaqi boqorkii wuxuu yidhi war ma naagtaydaa kabta noocaasi idinka dhexeeya bimacni waxaan ka wadaa khaladkii hore iyadoo laga bogsan oo foolxumadeedii lala taagan yahay ayaa inta uu wasiir wasiirka koowaad uu shuriyey dhowr wasiirada ka mid ah ayuu qodobkii hore ka foolxun kana yaqyaqsi badan kasoo saaray marka bimacna waa sheekada baynawaas oo kale ayay galeen si foolxun ayay meeshii uga dhaceen arrintan runtii ama etoobiya raacsano ama ha raacsanaani arrintu waa ka weyntahay arrintu asaabo waa ka weyntahay arrintu ninkan la xidhay waa ka weyntahay arrintu maanta waxay taagan tahay what is the impact of this action soomaalinimada maxay arrintani ku leedahay arrintan waxay daciifisay farad god macnihii tooreyna ay marisay hadafkii la dhisay nineteen sixty laakiin soo kala miirmayey ilaa nineteen fortiskii second world warkii markii soomaali nationalismka amba qaaday markii soomaalidu ogaatay inay dal iyo diicad leedahay dal inay samaysatana ay rabto faceedana ay la fac qaado baa waxa founding fatherskii soomaaliya ay dejiyeen conceptiga la yidhaahdo soomaali ama soomaali weyn dheh ama soomaali yar dheh laakiin concept odhanaya qofka soomaaligu aayihiisa inuu ka tashado xaq buu u leeyahay and that's also protected under the un nationality law waa in qofku dalihiisuu ka tashadaa iyagoo taa og raggii iyo dumarkii dalka sameeyey baa waxay u hanqal taageen in ay qeexaan who is a somali what is a somali nationality haddaan la bedelin haddii aanay xasan khayre iyo kooxdiisu aanay bedelin iyagoo adeegsanaya ninka mutaajile mutaajilada jile ee la yidhaahdo keele oo runtii kastanba ka dhigay soomaalinimadii waxaan u malaynayaa soomaaliya inay constitutional and conceptual crisis waxa la yidhaha gashay in maanta soomaaliya ay gashay qalalaase jiritaankeedii oo ah yaa soomaaliya ma somaliland baa soomaali ah ma somaliland baynu ka maarmi karnaa haddii aad tidhaahdo waxa soomaali uun ah intii ma ogtahay nineteen sixtygii therefore somaliland haddii ay tidhaahdo waa ka baxnay the whole concept ayay arrintani horta qalalaase ku riday sida looga kaban karaa runtii way adag tahay keliya waxay adag tahay waxay noqon kartaa in madaxweyne farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan uu ka qaado arrimo xasaasiya iyo steps xasaasiya baarlamaanka hor tago uu qeexo sida uu soomaalinimada u haysto xasan sheekh maxamuud runtii isagu wuu caddeeyey soomaalinimada wuxuu u haystaa ama somali concept wuxuu u haystaa labadii nineteen sixtygii samaysmay ayaa soomaaliya ayuu isagu yidhi xasan khayre iyo kooxdiisu ficil ahaan maanta saasay ku qeexeen marka waxaa laysoo diinaya constitutionka soomaaliya ma ku raacsan yahay ma ka soo horjeedaa marka labada arrimood ee waxaan u malaynaya anigu hadhowta baarlamaanka la horkeeni karaa waa taa xadgudubka oo meel ay kaga dhaceen constitutionka ay xuquuqda shaksiga iyo laba iyagoo soo ururiyey soona gaadhiyey fakarkii soomaaliya ka qabtay soomaaliya therefore qofka soomaali ah oo jabuuti ka yimaada oo laakiin raba inuu somali citizen noqdo in uu ku odhan karaa no ma noqon kartid marka taasina waa mawduuc kale keliya waxa weeye waxaan runtii jecelahay in la kala saaro dibta soomaaliya maanta ay ku jirto iyo the somali concept anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya inaanay tawaan u lahayn taagna u lahayn maanta in jabhaday ka dhex shaqaysa jire ama soomaali galbeed ahow ama onlf ahow ama nc liberation front ahow qofka walaalkaa hadduu dib qabo duuhima feeba dib kale ha ku geysan laakiin taasi kama dhigna in dowladda muqdisho ka dhisan afar qof oo madaxu ah inay dib defining ugu samayso ama iyadu dib ay u qeexdo wixii sooma haddii soomaali la qeexayo waa in lagu qeexaa constitutionka soomaaliya u yaala waa in qofka soomaaliga la yidhaahdaa qofkaasaa citizen noqon kara waa in kan dibadda ka imanaya ama dalalka saararka ka imanaya la yidhaahdaa ma noqon kar wuxuu ku noqon karaa nidaamyada noocaasa hadda waxaad og tahay deputy prime minister of somalia laba sano wax ka badan soomaaliya ma joogin jaj heer sare ah ama xaakim heer sare ah buu ka ahaa dalka etoobiya beri daweyto oo laba sano iyo wax ka badana aan ka badnayn intaanu deputy prime ministerka noqonna xisbiyada mucaaridka ee somaliland oo markaa goosashada rabars boqolkiiba boqol raacsan ayuu ahaa maantana waa deputy prime minister ninkan haddii markaa la leeyahay isagu dagaalka uu galay ayaanu ku xumaynaynaa waa halkeeda laakiin in suuqa lagu soo daayo teello iyo jaajaalayaal lamida in ay magaca soomaaliyeed iyo conceptigii lagu dhisay magaca soomaaliga oo ah a british born somaly can be a somaly inanka british ku dhashay inankayga maraykan bassabor haysta maanta inuu soomaali noqon karo inay meel kaga dhacaan ayagoo dakana gaara wata ama political program dilla soomaaliya looga soo dhiibay si xoogga ku kacsan maanta khaladkaa la sameeyey awgeed inay maogtahay waa khalad therefore i think arrintani waxaan u malaynayaa gilgilasho kagama go-ayso waxay noqonaysaa un in prime ministerku isu soo hortaago baarlamaanka oo maanta la qashqashaad weyn lagu ridaysaa la socotaan loo diiday inay shiraan inkastoo caawa ay soo gaadhay in markii ugu dambeysay maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynuhu si isagu u nabad galo uu prime ministerka ku yidhi waan ogolahay in la horgeeyo baarlamaanka si nadiifna loo horgeeyo therefore haddii wuxuu xaq ku yeesho uu meesha kala soo baxo haddii hiirinka la qabto oo dadkaa aynu maanta u dooranay inay baarlamaan yihiin maalin dhaweytana aynu shacabka u tumaynay markii maxamed cabdillaahi farmaajo sida fiican ay ugu boodgareeyeen xasan khayrana boqolkiiba boqol ayagoon su-aal iska weydiin ay boodkoodii siiyeen hadday maantana nabadgeliyeeyaan its okay because dowladnimo habeen hore xalkan waan ka sheegay baan u malayn dowladnimadu kama soo haddo waxa la yidhaahdo process ama nidaam taxan oo oo ma og tahay qeexan oo lagu talageli karo waa in lagu talageli karaa qofka xamar lagu xidhayo waa in lagu talageli karaa haddii maanta dhagood xamar tago oo cidi wax ku haysato oo kenya wax ku haysato ama etoobiya wax ku haysato inuu isagoo nabadgeliysan aruurtiisa kaga soo noqon karaa hadda anigu waxaan jeclaha un abiil la u diraya caawa dad badan ha igu qabsadaane madaxweyne cabdi maxamuud maxamuud maxamed oo haysta kililka shanaad in ninkaas uu ka baryo dowladda federaalka etoobiya in gacanta loo soo geliyo islamarkaana amnesty la siiyo because qof lixdan ku dhow oo sideed caruura oo ciyaal yarara leh maanta waxa primary u ah oo number one u ah dal uma aha dul ka maqana uma aha number one waxa number one u ah sideedaa caruurta ah ee gaajoonaysa ee xamartaa aada ogtihiin ee cidi cid maanta aanay ku misiin shahna loo shubin siduu odaygaas ugu soo bixi lahaa oo carruurtiisa u korsan lahaa meel kasta ha ku korsadeen waa daruuri ah marka anigoo bedelaya sheekada inta badan dadku ay ka qayliyaan i think number one waa in xasan khayre iyo kooxdiisa lasoo joojiyaa baarlamaanka hearing fair ana loo qabtaa lacagta iyo andadaadana laga daayaa in la corrupt gareeyo because as long as la corrupt gareynayo processka as long as maalinta wax dhacaanba baarlamaanka lacag iyo handadaad lagu la hubinayo ha ka biqin in ha u fadhiin in soomaaliya hagaagto it could be another hundred years laakiin haddii loo daayo democratic processka yar ee constitution ku dhex jira ee odhanaya si nidaam leh waxa lagu hufo dalkana ha lagu socodsiiyo waxaan ku qirayaa runtiina kaaga ballan qaadaya afarta qodob ee dowlad diska bini aadmigu uu soo maro dowlad wanaagga oo ah xulasho dad fiican dhisme iyo xulasho institution ama hay-ado haykal dowladeed oo fiican dad u qalma oo hay-adaha iyo haykaladaa dowladda madax uga dhigto iyo wakti aad qeexato dibtan ku haysa aad kaga baxayso oo benchmarks leh kow iyo laba iyo saddex hiigsiga soko iyo hiigsiga fog dowladi waa ka bixi kartaa soomaaliya is not the first one nor the last one tii ugu horeysayna maaha tan ugu dambaysana maaha oo dagaal sokeeyo burburinayo cali ciise oo maanta waxaan maqlayay aan dhegaysanayay ka warramayey maalintii uu uganda tegay oo looga dhigay imf madaxeeda nineteen ninety one siday ahayd dhul bacsan ay ahayd iyo maanta heerkay marayso etoobiya nineteen ninety two baan tegey iyadoo dagaalkii sokeeye ka ka samata baxday maantana waa daqaalaha ugu weyn kuwa ugu waaweyn dalka africada madow simply because mabda bay dhisteen soomaaliya midda ka dhiman oo maalinta dhowna ku tilmaamay waxa weeye iliidkeeda ayaa daciif ah korrabti ah etoobiya xoog kasta ha lahaato dilla soomaaliya kumay qasbi karteen inay arrintaas samaysay dowladuhu indho saddexaad bay leeyihiin hoos bay ka wada hadlaan haddii xasan khayre odhan lahaa maser basaalim arrintani dowladdii cusbayd ee maalinta dhow uun dhisnay bay naga burburinaysaa bifadlakum wax kalena weydiiso ama siyaabo kalean ku dhamaynayna give us a time maalin hore waa ka hadalaa arrimahan give us give us a time lix bilood aan isku soo noqonno aynu ka wada hadalno muqdisho ha nagu kicin waa xaruntii soo isbaxa ummadda soomaaliyeed by the way reer muqdishoaan la hadlayaa caawa you are not baydhabo lamid ma tihiin oo garawe lamid ma tihiin oo hargeysa lamid ma tihiin waxaan maalinta dhow warqadayda ku qoray the architecture of being a somalia rukunada dhisa soomaalinimadu waxay tahay muqdisho ayaynu burkii dhiganay haddii muqdisho burka uu ku nabadgeli waayo kala taga weeye wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waya faysal waxaa jira heshiisyo badan oo ay dowlad goboleedyadu la galeen dalka etoobiya oo aynu wada ognahay somaliland baa boqol la gasha puntland baa la gashay galmudug baa la gashay baydhabo baa la gasha cidlo baa la gasha dowladda federaalka lafta la gasha sharci ma tahay laakiin dowladda dhexe ee federalkuna ma u isticmaali kartaa sharci ahaan iyo heshiis ahaan jira heshiisyada dowlad goboleedyadu la galeen dalka etoobiya iyagoo gooni goonidooda
actually jawaabta ugu horeysa waa maya laakiin ballaanka jawaabta wuxuu odhanayaa dowladda xamar maalintii ay arrintaa kaga dhawaajisay oo prime ministerku intuu fulinta isugu yeedhay uu arrintaa kaga dhawaajiyey federaalkii waa dumiyeen practically federaalkii waa id maqasheen anigoo in badan ku dootamaya afarta qodob ee dowladda dhexe aan laga taaban oon ugu hiiliyey anigu oo guddigiin aa ugu hiiliseen oon uga hiiliyey cabdiweli marka uu ku xadgudbay waxa weeye arrinta number one foreign policy wixii ku saabsan dowladda dhexe ayaa looga dambaynaya markay iyagi yidhaahdeen dowlad goboleed waxay qabatay oy dowlad sise ayaa kula soo heshiisay baanu meel marinaynaa ila soomaaliya federaalkii aynu intaasoo dhan soo naasmuujinaynay ayadaa dumisay sidii loo ay u daweyn lahaydna ayada ayaa ayaa looga fadhiyaa dad badan ayaa in badan ka shakisnaa in ay hoosta ka naasmuujinaysay heshiisyada ama tekada basaaso ha noqoto ama tekada berbere ha noqoto laakiin wax hoos hoosay ahayd manay soo shaac bixin dad badanna way ogaayeen xildhibaano badan oo muqdisho jooga in dowladda dhexe waktigii xasan sheekh maxamuud maxamed cabdullaahi farmaajo dowladdiisuna ay hoos ahaan tiri wixiina wata waa jireen laakiin arrin ay sidan usoo shaac baxaan oo wixii iyagu ay lahaayeen markay dib galeen ay yidhaahdeen wixii waxaan u ogol lahay heshiisyo inay sameeyaan dowlad goboleedyadu ee cabdiweligii asaabe ku noqon jiray hadda kadib wax lagu qabsadaa ma jiro
waayahay waxaa jira oo kale dadka soomaalidu waxay aaminsan yihiin magaalada muqdisho hadda nabad weeye balse waxay dadku og yihiin oo aaminsan yihiin in dadka muqdisho jooga lafahaantooda nabadda ay ka dhigteen balse ciidamada la sheega aanay iyagu ahayn kuwa nabadda ka dhigay waxaa kala og yahay wakti walba in rawasaanu maalin kasta meel taagan yahay waktigii shaqada xasiisku ay baylah tahay inama la oran karaa dawladdu tiisiigay la shaqaysaa waa dawlad tiisiiga keliya uun dadka kala hadasha balse waxqabadkeedu aanu ahayn mid horu soconaya oo horu dhaqaaq leh
you know dowladnimadu waxay kaga duwanaan jirtay waxaan private sectorka ama ninka baayac mushtarka ee intuu cooshad yar maanta furto roob da-a dadku cunto waayaan berri isagoo dahabshiil ah ama xoogsade ama noqonaya nafaha isagoo iibinaya dowladnimadu waxay kaga duwanaan jirtay gradual process ayuu qofku ku dallacaa waxaad ka bilaabaysaa alifle waxaad ka bilaabaysaa laba alifle isbitoore xidigle saase because waxa intaasoo dhan waayo aragnimadaas waxay ku siinaysaa dowladnimada iyo axdiyada meesha yaalla sida loo maareeyo dad aan weligood shaqo hagaagsan qaban ayaa ama wasiira noqday ama nin saddex bilo saddex sano meel yar ka shaqeeyey oo curricular vita aad maanta kuga xisaabtanta aan lahayn oo meel si degdega ku fuulay ayaa hawshii wadanka iyo samata bixintii loo dhiibay wataan ku lahaa kasoo kabashada dowladnimadu ama civil war ha noqoto ama diska dibudiska democratic governance afarta qodob midka ka mida waxa weeye qualified people meeshii ma fadhiyaan wey dowladda xasan sheekh xasan khayradhisay runtii rag kartile waa ku jiraan laakiin at the top it's rotten dadka xagga ugu sarraysa dad u qalmi kara inuu qofku prime minister noqdo uu kaadida usoo cabay sidii loo hadli jiray hanu hadle dee kumaynaan arag wataan kuu sheegay qof dalkaba aan laba sano joogin ayaa deputy prime minister laga dhigay oo we we don't even have I'm sorry inaan ku focus gareeyo qof keliyata we don't even have a good intelligence about this person ma ma garan karno marka meeshan waxay noqotay meel dadku kaba shikiyaan oo yidhaahdaan ma ethiopia wadata ma maogtahay and uh, you know so i think mashaakilka ugu weyne meesha qabsaday waxa weeye qofku marka hore waa inuu noqdaa qof u qalma kursiga number two waa inuu noqdaa qof principles leh at least waa inuu noqdaa qof somali nationalism ku jiro oo u damqanaya dalka u malayn maayo maanta qof u danqanaya dalkaas inuu waxyaabahan aynu ka hadlayno samayn lahaa
waa gadataa waxaa jira iyada laftigeeda waxaad moodaa dadka shacabka ee soomaalidu waktigii farmaajo la doortay shacab badan baa loo garaacay waxaana u arkeen dadku inay etoobiya kaga soo qabanayaan midnimada meesha imanaysa iyo arrin isargelinta etoobiya hadda dadkii shacabka ahaa lafahaantooda kalsoonidii dowladnimo way kasii daciifa kasii daciifaysaa in badan baana ku baaqan madaxweyne ay rasaaluhu waa dowladdii shacabka aragtidaada adiga fog markaad qiimayso dhibaatada maanta ka dhex muuqata baarlamaanka iyo shacabka gudihiisa mustaqbalka soomaaliya iyo mustaqbalka afar sane dowladda tan iyo la shaqaynteeda dhinaca shacabka sideed ba kula muuqan kartaa adiga runtii setback weyn ayaa arrintani ku keentay dowlad farmaajo lacag ma haysan muqdisho dad kuma haysan gobolada muu tegin jubbaland ma tegin baydhabo ma tegin markuu kambaynka u socday garawe ma tegin fariin buu diray fariin shacbigu uu dhadhansaday uu farmaajo diray kalsooni bay siiyeen masses are powerful dadku hadday kuu kacaan cid kasta yahay ku xoog weyn etoobiya oo diidan oo hay-addii berigii aan ka sheekaynay oo xamar saa u dhex wareegaysa ayaa dadku waxay ku yidhaahdeen markii la yidhi farmaajo ma qaban karo because xaafaddu ka socdaa xamar ma degana ree xamar dadkii muqdisho lahaa intay soo kaceen bay yidhahdeen we all are the same people dad keliyaan nahay mid baan nahay farmaajo doqonnimada qaada waxa weeye powerkii uu gacanta ku haystay buu garan waayey dahabkii uu haystay ayuu garan waayey dahabkaasina wuxuu ahaa shacabkiisa shacabkii uu helayna maanta niyaddu ka jebiyey it will take a while wakti bay qaadanaysaa laakiin siyaaduu ku daweyn kari lahaa baa jira it's never lay macnihii wax lagama quusto waa in uu tusaa ciddii khaladkan gashay in ay accountability wax la yidhaha jirto dowladnimadu waa accountability responsibility xil baa lagu saaraya xilkaa lagu saarayna xisaab baa la socota xil buu siiyey dadkii laakiin xisaab ma jirto ma inaan la xisaabtamaa waa in xasan khayre la horgeeyaa baarlamaanka ay marka iyagu ku feegaraan haddii ay soo daayaanna waynu ogolaanaynaa uu soo noqdo laakiin ishaynu ku haynaynaa haddii ay tuuraanna iyaga u taallaa maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha waxaa la rabaa inuu ummadiisa la hadlo dee he cannot hide xalay waxa igu maqala waxa la yidhi kubaddii la furayey hodan iyo waa beri miyay ahaayeen la ciyaarayey gal oo la hadal dadka oo dhe waan khaldamay actually way ficnaan lahayd inkastay meeshaasoo kale mashraxaasoo kale anigu aanan ku taliyeen laakiin madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waxaan u malaynayaa weli in wanaag loo qabo because sideedabana labada shaqo ay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo xasan khayre prime minister xasan khayre ay kala hayaan waa kala duwan tahay prime ministerku waa technocrat waa manager waxbuu maareeyaa barnaamij buu maareeyaa wuu ku dhici karaa wuu ku kusi karaa wuuna kasoo uu ku najixi karaa taasaana lagu qiimeeya marka dhulta uu ku socdaa way ka duuban tahay hadduu dhultaa ka dhaco waa la eraya madaxweynuhu waa figar heerka waa aabbahoo kale waa ballaaran yahay waa fariin side waa fariin qaybiye waa vision dejiye idin hadduu khaldamo madaxweynuhu waana ku qoray wuxuu leeyahay in ka badan oo loo dulqaadasho badan buu leeyahay maxamed cabdillaahi farmaajo dulqaadashada uu ay ummadda u leedahay aad bay u ballaaran tahay ma uusa garan ummaddan uu ka cararayo dulqaadashada u leedahay ma uusa garan islaaka faadar marka ilmahaagu kugu xadgudbo adigoo u cadaysan ayuu kuu imanaya haddana ku salaamaya waxaa la rabaa in uu tago radio muqdisho tv-ga khaladka dhacay uu tilmaamo there has been serious mistake khalad aan laga soo kawaaqan karin lagana duuman karin baa dhacay waa inuu ka daweeyaa ummaddan waa inuu dib u kasbadaa waa in hawshiisii uu wataa ma rabno dawlad cusub inay dunto laakiin qof mas-uul ka ahaa waxaas dawladda ma sii wadi karaan haddii uu xasan khayre aanu dembigaa lahayna ha la caddeeyo hawshiisii meeshaa ka wato
waxaa jirta dhaliilo fara badan oo loo jeediyo madaxtooyada soomaaliya taasoo lagu eedeynayo madaxweynuhu in uu xushay dad aan aqoonna u lahayn waayanimana u lahayn la taliyayaal inay noqdaan madaxweyne taasaa keenaysa baa la yidhi kicid kufidda tan iyo go-aan qaadasho la-aanta tan ka dhacday meesha tan iyo in wadadaa khaldan qaato maxaa looga baahan yahay haddaba haddana la taliyaha madaxweynaha maxaa lagu xurin karaa masel kaaga muuqataa filla soomaaliya inay xulaartay la taliyayaashii madaxweyneha ku habboonaa
degoodow arrin waxay ka jeexjeexayeen baryahan oo dhanba sidaan hore usoo sheegnay nuxurka soomaaliya the very existence of somalia and somali nation khatar geliyey waxba xil kama saarna maanta soomaaliya inay soomaali xorayso really ninka taa ku riyoodaana de waa ka gerdaran yahay billa soomaaliyana waa ka gerdaran yahay ummadda soomaaliyadna waa ka gerdaran yahay inaad wax horayso iyo inaad aaminaadaada adigu qeexato you have to adigu qeexo cidda soomaaliya yaan lagaaga qeexin adsaaba yaan lagaaga qeexin nairobi yaan meel kale lagaaga qeexin marka waxaan ka wadaa arrintaas waxa weeye madaxtooyadu arrin xasaasi ah oo inagu markaynu dhimanno carruurteenna carruurteeda impact ku yeelan karta baa billa soomaaliya lagu karkarinayay baryahan kuna xidhan sharciga adduunka sharciga ilaad sharciga axda qarameedka soomaaliya u yaalay one single lawyer madaxweynaha ma hoos fadhiyo one single lawyer oo ama international loo garanaya ama garanaya constitutionka soomaaliya si fiican u naqdiyi kara madaxweynaha ma hoos fadhiyo prime ministerka qof kala talin kara international law iyo waxaan isa u dhacayaan markaan maalin war madaxweynaha ma loo geeyey three scenarios haddii la xidho ninkan saddex weji oy arrintan yeelan karto kow laba saddex madaxweyne tani haddii aad yeelato haddaad qaadato dibtaasay kuu keenaysaa tan labaad haddaad qaadato dibtaasay kuu keenaysaa taysa sidaaseenu si ku caabin karnaa tan saddexaad dib male iyadaa ugu fudud ummadda soomaaliyeedna kuguma kici karaan annagu haddaanu nahay prime ministerkii iyo xilifadaydii security waxaan kuula talinaynaa iyo legal advisors ayagii tan saddexaad baa inoo wada howlyar ummadda soomaaliyeedna u dan ah dalka soomaaliyeedna u dan ah horusocodkeenina taas nothing ma jirto waa buzambo I'm sorry, waa waa cali baysteen is wada dhex ordaya ninka keliya ee legal mindlana magaalada ma joogo magaciisa sheegi maayo marka waxa weeye nay ma jiro runtii madaxweynihii dadkii waa ka go'ay sida aan maqlayo depression buu galay dhowrkii cisho ugu dambaysay cid lamuu hadlay kahorowna lamuu hadlay waxaan maqlayaa mar ay u tageen saddexda qof ee soomaali maanta ugu culus cabdi xaashi oo senatarka ah madaxa senatarka ah axmed xaashi generaal axmed xaashi oo guddida isna ku jiro senatar iyo maxamed cabdi yuusuf oo duq soomaaliyeed oo maanta soomaaliya patriotism ama wadannimada soomaaliyeed astaan u ah baa u tegay inuu madaxweynaha sideed saacadood marka la meermeerinay ba iska soo noqday his cut off wataan maalinada ka qoray madaxweynihii ummadii kuma xidhna bulshadii kuma xidhna baarlamaankii kuma xidhna wasiiradu uma tegi karaan oo prime ministerka ay yidhi kii wasiire halkaa mara waa eryayaa bimacni bila soomaaliya became a ghost town meel waxay noqotay ona ah marka dee madaxweynihii inuu tala raagsado uu ka baxo jeelkanuu galay isna dan bay u tahay ummadda soomaaliyeedna dan bay u tahay dadkeenna badan ee raba in aynu gacan ka geysanana dan bay u tahay haddii afar aan waxba garanayn ay gacanta ku dhigaan marty my word dhagood meeshanna waan ka hadalnay habeenkan talada bixinayey maqaalada ee saddexdii page aynu ka hadlaynay waxa la qaban karo iyo waxaanu qaban iyo four point five ku ku kacay iyo dadku soo xeraystay maanta natiijadeedu waayna hor taallaa i'm sorry to say you know waan garanayey laakiin maanta waay aragdinaynu wada leenahay jiddigeen maadaama aynu munaaqashoonno maadaama soomaali eg ninka dibta gala isagaa u cilmi badan soomaali dib baan galnay we know waxa ina dumiya waynu naqaan waxa ina disa dowlad fiicanna waa soo aragnay tuxunna waa soo aragnay sida dowladu u dubtana maanta cid inooga waaya aragsan ma jirto habeenkuu maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda dhisay dadkii jeclaa oo dhan wiinuu in uu dulba khaladkii hore ku noqday xasan khayre waa nin fiican oo baxaanbax badan oo runtii gregarious ah laakiin dee shaqadan uma malayna inay tiisa ahayd madaxweynihii hore farmaajo la baratamayey ayuu campaign manager u ahaa sida la sheegayo ma dadkanuu waayo wey ta labaad dee wax laga xishooduu sameeyey soomaalida kale ay ka xishooto oo ah dee seedigaa lama keeno runta haddii aynu sheegno soomaalidu waxba ninkasba waxbuu xeeriyaa uu ka cabsanaya anigu aman independent thinker anigu haddaan farmaajo ahay maba keeneen de ilaah baa runta jecela
waaya marka ugu dambayntii dadka shacabka soomaaliyeed ee ku dhegaysan doona iyo kuwaada ku dhegaysanaya iyo dowladda soomaaliyeed sida farmaajo iyo iyo wasaarihiisa caawa maxaad soo talleen ku odhan lahay
anigu runta waxaan ku odhan lahaa arligu dalku iyo ummaddu shaksi way ka weyn tahay khalad weyn weyn baa dhacay farmaajo waa inuu xajiyaa inta soomaalinimada ka hadhay inuu inaga qabto mujaajilada xamar ka socota sida mujaajila jeello oo kale oon ogahay in bila soomaaliya laga soo hawlgeliyey intaanay sii sii waxyeelayn soomaalinimada inuu naga qabto ninka jigjiga tegaya ee dowladda kimilka ku biiraya isagay u taallaa waa personal choice kuna canaanan mayno anigu ku canaanan maayo qofka halkaa taga because waa ninka u arka dhulkiisii kan yidhaahda soomaali baan ahay weligeyna soomaali baan ahaa xamar baana tegaya kaana in la tixgeliyo laakiin in aan la carqaladayn conceptigii aynu ka dhaxalay aabayaasheen oo ilaa xilligii axmed gurey soo socotay meeshu waa kala maqnaan karaa the germans have been way kala maqnaayeen muddo laakiin markii germanku uu qoladan ka galbeedku ka germankee kasoo carara easka dee lama odhan jirin noqo wadankiisa korea jirta israel baa jirta is the home of all jews aynu ka munaaqashoono arrinta soomaalinimada laakiin yaan la burburinin waxaan ilaa qarnigii lix iyo tobanaad soo dhisnaa wixii sayid cabdulle xasan iyo raggii kale usoo dagaalameen wixii aadan cabdulle cusmaan cabdirasaaq cabdirashiid xaaji xuseen iyo cabdullaahi ciise oo madaxa farmaajo furan aroortii markuu tooso gidaarkiisa furan yaan u ogolaanin mahaysato yari inay ku ciyaaraan he needs to reclaim his authority waaynu dib usoo qabsadaa awoodii uu lahaa iyo kalsoonidii uu lahaa inaynaan ku degdegin in dowladda burburto ha laga ilaaliyo mudiciga khaldan ee ma ogtahay baawarkii ay waayeen hadda ay u muuqato in ay carqaladayn karaan dowladdan dibna ay ugu soo noqon karaan haddii baarlamaanka soomaaliya uu xasan khayre ka raali noqon karo si xalaalana ma aha si lacag lagu iibsaday yahandadaas si xalaalana uu odhan karo ninkaas khalad uu sameeyey laakiin dibna second chance anu ay supporting laakiin accountability-ga ha la hor keeno xilka xisaabtankiisa isagoo soo jeeda ha lagu garaaco ha ogaada inaanu ahayn prince isagiyo farmaajo farmaajona kingi ma aha kan kalena prince ma aha soomaaliya waxay dhisatay democratic process yar oo hadda kobcaya in aynu naasmuujino arrintan inagoo isku duuban haddii laga tallaabsan karo aynu ka tallaabsano soomaali dadka la yidhaah pressure badan baa haysta wataan idiin sheegay kililka oo hadda lagaba guuxayo laakiin meel kale aan idinka tusay bresharka haysta oo ah maanta jirjiyad tedi kilometers meel u jirta in lagu garaacay xibadda aawadan in definitionkeenii soomaalinimadii qirqiir maanta uu galay oo jeeloo kale ay ku ciyaarayaan oo ay ka dhigeen waxa af ingiriisada la yidhahdo pedestrian explanation ama jidso- jid socduhu sida uu u qeexo qadiyadii soomaaliyeed inay maanta waxaan anigu faith ku leeyahay weligeyna aan ku lahaa anigoo lixi toban jirana dagaal aan u galay haddana anoon u baahnayn xil aan habeen iyo maalin u taagnahay waxa weeye nobody tells me who is a Somali iyo Somali nin asaaba jooga iima qeexi karo Soomaalinimadu waxay tahay nin Nairobi jooga iima qeexi karo ama prime minister khaldani iima qeexi karo Soomaalinimadu waxay tahay waa organic Soomaalinimadu waa biicad iyo eh, fiiro uu ilaahay ummadan siiyey ama ha helaan waxay rabaan ama yaanay helin laakiin waa ku dhegsan yihiin wayna noolaan doontaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay aqoonyahan faysal cabdi rablo aada uga faafooda arrimaha siyaasada soomaaliya caawana golaha nineteen sixty la wanaagay barnaamij aad u xiiso badan waa dhagooda idinla kala socda wabtilada kala duwana golaha nineteen sixty dadkan iyo weliba saadaal iyo weliba buntlandes iyo weliba sidoo kaleeto arrimaha dadkan facebooka ka daalacan doontaan barnaamijkan waa dhagooda idin leh kulan dambe oo xiiso leh